إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baayi maleeshiyo ka tirsan kuwa mooryaanta macuusileyda ah ayaa dhowaan dagaal culus ku dhex maray baadiyaha deegaanka ceelhareer ee ka tirsan gobolka hiiraan shil khasaare dhaliyey ayaa waxa uu ka dhacay degmo ka tirsan gobolka galgaduud wasiir hore oo ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa sheegay inay suurtagal tahay in donald trump uu maamulka somalilan u aqoonsado dalka madax bannaan soomaaliya xiisad ayaa ka taagan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab ka kacay mid ka mid a xaafadaha magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro u taallay askar ka tirsan dowladda federaalka askartan weerarka lagu qaaday ayaa isbaarada waxa ay u taallay tuulada waraawoole oo u dhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka warmaxan khasaare kala duwan ayaana halkaa ku gaaray ciidamadii dowladda federaalka ah ee dadka isbaaraysanayey ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa halkaa ku naf waayey laba mooto oo u taallay ciidamada dowladda federaalka ah ee isbaarada dhiganayey ayaa waxa ay u gacan galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bayna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano xero koowaad ee degmada diinsoor welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay maleeshiyo ka tirsan kuwa mooryaanta macuusleyda ah ayaa dhowaan dagaal culus waxa uu ku dhex maray baadiyaha deegaanka ceelhareer oo ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya muxsen xasan
wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ku warramaya in deegaan ka mid ah deegaanada dhaca gobolkan ay ku wada dagaalameen maleeshiya dabley ah oo ka wada tirsan mooryaanta loogu yeera macawiisleyda dagaalkaasi oo uu ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba maleeshiyaadkan ka wada tirsan macawiisleyda ayaa waxa uu dagaal xooggan ku dhex maray baadiyaha deegaanka ceelhareer ee gobolka hiiraan dagaalkan oo markii hore ka bilowday weerar ay soo qaadeen mid ka mid ah labada garab ee dagaalamay ayaa sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah oo ka agdhow deegaanka ceelhareer waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac aan la xadidin sargaal ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle oo ka mid ah maamulada uu shisheeyuhu dalka ka dhisay dhanka kalena gaaray goobta uu dagaalka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay sida uu dagaalka u dhacay iyo wixii uu indhihiisa ku soo arkay aniga dhibka markuu dhacay muqokuryaan joogay oon arrimo adni banaadir usoo aadayo dhibkii markuu dhacayna aniga markaas intaasaan kasoo oranay markii hore dhaawacaa lala sheegay markii dambena haddana dhimasho iyo dhaawacaan ugu tagnay waa dhex galnay xabadii aan kala joojinay ilaa hadda sidii aan ugu dhex jirnaa ciidankiina waa nagu yiri hadda ciidan intaan haynana hadda waan kala celino qeybtaan usoo celina qeybta kalena iyadana dib aan u celina marka in dhibkaasaa meesha ka dhacay dhibkuna markii hore waxuu ka bilowday cid meel deganeed ah codadku habeenkii wey maalmo way kala maataan subaxdii ay mideenay shah iyagoo lagu soo weeraray guri ninaa ku dhaawacmay hadda kuwaana markuu ninkii dhaawacmay iyaguna ma joogin sidaas inay u dabagaleena ciidankaani sareen dhibkuna saasuu ku bilowday sargaalkan ayaa intii uu u warbixinayay warbaahinta waxa uu caddeeyey in ay xaaladda deegaanka aad u kacsan tahay saansaan colaadeedna laga dareemayo waxa uu sidoo kale caddeeyey in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada daraf ee dagaalamay oo qaarkood uu isagu dul istaagay labada dhinac dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan wallaahi xaaladdu zaa'id ay u kacsan tahay laakiin hadda maaragtay ugu ciidan iyo saasaa lagu celiyo hamoogiyo xaaladdu aad ay u kacsan tahay wallaahi walaalow waxaa si isku haystaan haddaan ku iraa waa ku dambaada meesha roob yaraa galay dhulku waa abaar meel yaro roob aha rooba kaasaa galay roobkiyaa leesugu yimid meesha ilaahay in lagu shukiyo alxamdulilah adaa maxamed iyo cuntadii halkan meelo wadanku waa abaar halkaas meelaha cuntada taalaayadii la isla cuni lahaaya xabad la isku bilaaba waa meel oo ceelhariiri duleedkeeda waa dhinaca dhanka bari ceelhariiri u dhowdaa dhanka bari meesha hadda dhib ka dhacaaban aniga hadda meesha haddan taagan oo kaala hadla wallahi hadda oo kolley labada dhinac ba khasaaro waa jiraan laakiin aniga hadda maba nin oo horta meydi waa arkaa la wado dhaawacna waa arkay dhinaca kalena ayaguna saasay tagan oo ayagana hadda dhinaca kaleeta waa tagnay oo ka macalin oo kuwa xaggaana waa u tagnay kuwaana waa dilan usoo celinay si kastaba ha ahaatee waxaa gobollada dhexe oo ah halka ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka macawiisleyda ee uu horaantoodii hubeeyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku soo laalaabtay dhacdooyinka ceenkan oo kale ah iyo dagaalada dhex mara maleeshiyaadkan mooryaanta ah kuwaasi oo markii hore loo sameeyey carqaladaynta amniga deegaanada lagu maamulo shareecada islaamiga ah ee gobolladaas
shil khasaare dhaliyey ayaa waxa uu ka dhacay degmo ka tirsan gobolka galgaduud farxaan cali ayaa ka warramaya
shilkan ayaa waxa uu ka dhacay degmada guraceyl oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya shilkani ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay halka loo yaqaano laamiga madow waxaana ka dhashay khasaare nafeed shilkan ayaa yimid kadib markii mootobajaaj ay ku fariingoosatay dad ku sugnaa agagaarka laamiga waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad shan ruux oo isugu jira rag iyo dumar dhaawacan ayaa u badnaa ragga kuwaasoo qaarkood ahaa muuqaalduubayaal goobta uu shilka ka dhacay ayaa ku sugnaa dad aad u badan iyadoo lagu soo warramayo in halkaasi ay tahay meel fisqiga ama xumaanta lagu yaqaano bilo ka hor ayay ahayd mar kooxo hubaysan ay afduub u geysteen laba gabdho oo walaalo ah oo ku jiray da'da kow iyo toban sano jir iyo siddeed jir ku sugnaa xaafadda sterliin oo ka tirsan xaafadaha degmada guraceel iyadoo afduubayaashu hooyada dhashay gabadhan ay xabado ku argagaxgeliyeen wasiir hore oo ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa sheegay inay suurtagal tahay in donald trump uu maamulka somalilan u oqoonsado dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wasiirkii hore ee dagaalka dowladda ingiriiska ayaa sheegay in suuragal ay tahay in maamulka cusub ee donald trump ee dhowaan ku guulaystay doorashada madaxtinimada ee dalka maraykanka uu aqoonsado maamulka somalilan inuu yahay dal ka go-ay intiisa kale ninkan oo xubin ka ah xisbiga muxaafidka ee dalka ingiriiska ayaa sheegay inuu la sheekaystay xubno ka mid ah fariiqa donald trump madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka ayna u sheegeen suuragalnimada in trump uu qaado tallaabo uu ku aqoonsanayo maamulka la baxay somalilan waxaa suuragal ah in arrintu waqti qaadato si ka duwan sida aan filayno ayuu yidhi wasiirkii hore ee dagaalka dowladda ingiriiska oo lagu tiriyo shakhsiyaadka aadka ugu ololeeya in soomaaliya si toos ah loo kala qaybiyo maamulka somalilanna uu noqdo gobolka go-ay soomaaliya intiisa kale dowladda ingiriiska ayaa qayb ka ah dowladaha reer galbeedka ee faragelinta iyo duulaanka ku haya soomaaliya waxayna dowladdan hirgelisay maamul goboleedyada ka jira dalka oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu kala qaybinayo soomaaliya donald trumpka xilligan ku guulaystay doorashada maraykanka ayaa isagan ah maangaab aan wax badan ka gaban sidaasi darteed lama biciidsan karo inuu qaado tallaabo uu ku kala qaybinayo soomaaliya xiisad ayaa ka taagan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxtinimo ee maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa bilaabay hubarursi iyagoona sheegay inaysan ku qanacsanayn habka uu wax u wada madaxweynaha maamulkaasi ninka lagu magacaabo axmed madoobe warbaahinta ku sugan gudaha magaalada kismaayo ayaa waxay ku warramaysaa in mucaaradka maamulka la baxay jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha magaalada islamarkaana ay ciidamo kala wateen oo ay hub tiro badan geysteen guryahooda mucaaradka ayaa waxay tilmaameen inay ka hortegayaan siduu wax u wado hogaamiyaha maamulkaasi iyagoona sheegay inaysan ku qanacsanayn habka doorashooyinka ee wada axmed madoobe magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaana waxaa laga dareemayaa xiisada u dhexaysa madaxweynaha maamulkaasi iyo mucaaradka maalin ka hor ayaan ahayn markii la soo saaray xildhibaanada cusub ee maamulka isku magacaabay jubbaland siyaasiyiinta iyo mucaaradka maamulkaas ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay arrinta lagu soo xulay xildhibaanada cusub iyagoona ku eedeeyay axmed madoobe inuu lixsan rabo doorashooyinka dabyaqada bishani ka dhici doonta magaalada kismaayo si kastaba waxaa magaalada kismaayo iminka ka socdo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xubnaha mucaaradka iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in arrintan ay ku lug leedahay dowladda federaalka uu khilaafkaada kala dhexeeya maamulka la baxay jubbaland warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab ka kacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee dalka kenya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
dhabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaan ka kacay dhismo ku yaala degmada kamakunjiya ka tirsan caasimada dalka kenya iyo nairobi dabkan ka kacay degmada ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu geystay khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal inta la xaqiijiyey dabkan waxaa ku nafwaayey lix qof oo keeyaan ah halka uu dhaawac ka soo gaaray kuwo kale iyagoona la dhigay mid ka mid ah isbitaallada ku yaala magaalada nairobi aaladda facebook ee ku wada xiriirta bulshada ayaa waxaa lagu arkayaa muuqaal laga soo duubay halka uu dab ka kacay kaas oo muujinaya siduu u saameeyey goobta uu dab ka kacay isagoona kusii fiday dhismayaal ka agdhowaa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya ku soo badanaya dab ka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan eed markii dab xoogan uu ka kacay dhismo ku yaala ismaamilka nadaaru ee dalka kenya kaas oo galaaftay nolosha laba carruur ah halka uu gebi ahaanba basbeelay guriga uu dab ka kacay warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa